dibadbaxan ku dhowaad laba toddobaad ka hor waxaa bilaabay koox yar oo kasoo horjeeday amar ay dowladda kanada kusoo rogtay darawalada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha kanada iyo mareykanka kuwaasoo la faray inay noqdaan kuwa si buuxda uga tallaalan covid sagaal iyo toban laakiin dibadbaxa ayaa sii xoogeystay kadib markii ay ku biireen kooxo kasoo horjeeda amarada la xiriira covid sagaal iyo toban dibadbaxyadan oo lala xiriiriyey qaarkood inay rabshado iyo buuq ka wadaan magaalada otawa ayaa sababtay in duqa magaalada otawa jim watson uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah isagoo u sababeeyey khatar iyo hanjabaad uu ku sheegay inay ku imaaneyso amniga iyo badqabka dadka deegaanka xaaladda deg dega ah ee la geliyey otawa ayaa sidoo kale lagu sheegay inay sahlayso in adeegyada laga maarmaanka ah ay mar kale sidii hore kusoo noqdaan kuwaasoo cabsi lasoo gudboonaatay maalmihii u dambeeyey dibadbaxayaasha ayaa sheegaya inay u taagan yihiin wadooyinka si ay u helaan xorriyadooda laakiin dadka degan magaalada ottawa waxay sheegayaan inay dhibaato badan ku qabaan dibadbaxa waa kan cabdiqaadir maxamuud maalin ilkacasi oo xilli sii horreysay arrinkan iiga waramayey magaaladu downtown dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay maqaayadaha dukaamada shopping moolada hoteelada kulligooda waa ay xiran yihiin dhibaato aada u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha magaalada ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa saddex milyan oo dollar ku saabsan arrimaha mudaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda intaa waxa u dheer lacagaha ka dhumaya dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ee dadka mudaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyada degan magaalada oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinaya inay iska dhigaan marka runtii magaaladu aada ayay u xiran tahay dhibaato badan ayaan kala kulanaa inaan tagno goobaha shaqada dadka qaar ayaa sheegaya inay jiraan taageerayaal siyaabo kala duwan uga faa-ideysanaya arrinkan magaalooyin kale oo ay ku jirto toronto ayay soo gaareen kuwa dibadbaxa dhigaya xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolka ontario ayaa tilmaamay inay tahay wax laga walwalo dibadbax ku salaysan nacayb iyo rabshado xuseen oo aada iyo aad baad umahadsan tahay waad la socotahay oo maaragtay banaanbaxyadani waa waxyaabo naxdin leh oo fara badanna waa laga soo sheegayaa maxaa yeelay dadku inay maaragtay fikirkooda ay u madax banaanaadaan oo ay soo bandhigaan waa wax wanaagsan oo waxay kamid tahay xuquuqda shacabku ay leeyihiin laakiin waxaa la sheegayay confederate flag iyo nacy flags haddana maaragtay inay maaragtay doonayaan inay magaaladan torontona maanta ay soo galeen oo walwalkeedana uu leeyahay marka taxadar badan baa loo baahan yahay dadku inay foojignaadaan maxaa yeelay waxa weeyaan cayba ayaa la socda marka taasna walwal baan ka qabaa laakiin in dadku ay maaragtay fikirkooda soo dhiibtaan oo mudaharaad ay sameeyaan oo wax loo baahan yahay laakiin in haddana la faafiyo nacayb waa arrin khaldan weeye dibadbaxyadan waxay sababeen in hadallo sarbeeb ah ay dhanka twitterka isku dhaafsadaan kenny stewart oo ah duqa magaalada vancouver ee gobolka british columbia ee dalkan canada iyo ted cruz oo ah senator laga soo doorto gobolka taxas ee dalka mareykanka balse ku dhashay magaalada calgary ee dalkan canada duqa magaalada vancouver kenny stewart oo ka hadlayay dibadbaxyada ay wadaan darawalada gaadiidka waaweyn iyo kuwa taageersan oo ku wajahan magaaladiisa ayaa yiri ka duq magaalo ahaan oo shan iyo sagaashan boqolkiiba dadkiisu tallaalan yihiin fariinta aan u dirayo kooxda dibadbaxyada waa sidan vancouver idan ma doonayso cabashadiina gudbista kadibna guryihiina ku laabta ted cruz ayaa duray hadalka duqa magaalada vancouver isagoo tilmaamay in arrinkaasi lagu kala duwanaan karo balse duqa magaalada vancouver oo ka falcelinayay qoraalka ted cruz ayaa tilmaamay in loo sheego inay yihiin kuwo wanaagsan islamarkaana duqu waxuu u mahad celiyey sagaashan boqolkiiba darawalada gaadiidka ee kanada oo uu ku sheegay kuwa tallaalan lama oga ilaa iyo inta ay sii socon doonaan dibadbaxyadan oo kusii faafaya magaalooyinka dalkan walow meesha ugu daran ay tahay hadda magaalada otawa xuseen urxaaji v o a toronto